hadjadaad cali baa la yidhaahdaa miina yaanu ka cabanaynaa miino wax badan meeshaa ku jidhay oo xooluhuna mahayo ay ku warxaan awalna baabuur ku gubatay miinadaasoo wax badan meesha ku jidhay dadkiina hadda intuu batay oo dabcabaraaga iyo wadooyin in laga sameeyo meesha waa gar ay laga baqay meeshii oo miinadiina qaar hadda laog yahay oo meeshay ku jira la wadaog yahay dagaaladii ahliga ahaa oo meeshaa ka dhacay yaa miinadaa meesha la geliyey miinadaasaa meesha la geliyey haddee waxaanu codsanaynaa hay-adaha waxbaara ee dowladda puntland iyo federaalka iyo kulligood inay naga saaraan miinadaas dadkaasi dad masaakiina weeye dhaamakii waa mari waayeen geelu markii uu culus yahay waa mari waayey baabuurta meel xun oo dhuqdhuqaha isku isku jidhaado wadaha oo keliya dalkiina haddee waxaa loo baahan yahay in wax laga tabxado oo la maro oo surooyin iyo wax laga samaysto meesha miinooyinku ay ku jiraan codsanaynaa miinadaas in nalaka saaro dowlada federaalka hay-adaha puntland si codsiya oo degdega in nalaka saaro oo nalala yimaado aag weyn oo tiro badan weeye aag weyn oo tiro badan weeye oo ilaa beera iyo kasoo rogan dahaley iyo dhul oo dhan iyo ma yara dhulku walaalle miinooyinkaasi wakti intee leeg bay ku jiraan deegaanadaas wakti badan bay ku jiraan dagaaladii ahliga ahaayo etoobiya iyo iyo iyo soomaalida iyo iyo qoladii etoobiya ku jidhay iyo waxaasaa gelin jiray waa gartay marka idinku meesha hadda aad joogtaan waa xaggee ma balanbalba mise waa tulaxaybo tulaxabiba weye iyo balanba laftooda iyo joogaan haddase tulaxabi baa kala hadlaynaa marka meelaha ugu daran waa xaggee waxaa weeye wadada balanbar iyo tulaxabiya iskaga baxda wadooyin ka shisheeya oo aan la marinba kuwa xaggeena ayo ciid weynka aada walaalle dhul badan bay ku jiraan hataa wixii hoos ka ah meesha hoos ka ah meesha la yidhaahdo buryaqa waa ku jidha marka aanu rabnaa in nala ka saaro meeshaas yaanu kabnaada codsanaynaa cid wax ku noqotay miirooyinkaas hadday xoolo tahay ama dad tahay ma jirtaa haa waa jidhaa ayaa la weyn halbaa ku qaraxday dahayaan dhexdaasoo hadda ano hadda taariikhdii ma haya gaari xaldhameydyaha bay la kacday maalinyan waxbay la kacdaa inta badan marka waxaanu rabnaa oo codsanaynaa si deg dega inaanu ku yimaado oo miinadaas nala ka baaro oo nala ka saaro adar suud xaliga aniga la yidhaahdo gabayaashaasaa kamid aha deegaanka xiibo iyo lowrad iyo balanbale iyo ma sidaa wadaa odaga uu sheegayay wey arrintu miinaduna afar dajaal meel aysa ka jirin laba arko ciidamadii soomaaliya etoobiya la geliyey dhulkuna isku hadleyn deegaanku malo dadka iyo xoolaha midna isku hadleyn malo meel dariiqoo dhisaa la maraa dee sidaas aftiga adugu jeedi inaan doonaynaa in miinadaa nala ka saaro baariudnaba sameeyo nala kala saaro dadku sidee deegaanka ugu sugan yihiin khatarta ay ku hayso intee laeg tahay hatar badan bay ku haysaa hataa kalsooni ma jiro wardigii dhulka hataa markuu dee xooluhu ma mari karaan oo dhulkii baa jircaya miinadii cag marka saare waa u tegaysaa marka kalsoonidii baa maqan dhulka lama hamili karo marka waxaa la rabaa in la baaro hay-adahaas u socole iyo dawlada iyo waxa ay baaraan nala ka socodasaan codsanaynaa anigaa gudoomiyaha tulaxaa maxamed diraac jaamac waxaan ku darayaa maanta halkan waxaan ka cabanaynaa ool horena cabasho usoo gudbinay halis aan ugu jirnaa waa khatar nagu hayso miina adigu meesha ku haasaan muddo ku dhow afarta sano ku dhow ma garata waxaan ka codsanaynaa dowladda puntland iyo hay-adaha ku shaqeynaya miina baarkan iyo federaalkaba in si degdega keynala ku yimaado lalaka baara laka saaro ma garata dadkii adduunyadii halis bay ugu jiraan hadda bishii shanaad oo hadda ugu dambeysay neef tulada kula kacday neef geela kula kacday magaalada cagaarkeeda ah kuwa iyaga lasoo arkay ood la saaraa jiray oo magaalada geedka ood lasoo saaray carruurta laga saaray sanadkii ugu dambeeyana waxa weye carruur yar yaraatee garaacday ilahay wax kuma gaarsiin laakiin dhimasho ma jirin laakiin lixaadkii ku beenaan ma garata wadooyin badan oo la saaray oo cusub wadada soo aada degmada xarfa soo aada oo hadda waxa yiran miino daraadeed waxa yiran baa jira weli baabuurta marin oo la falay mid dhinaca aada dhinaca aada bursaalax baa jidha iyadana la falay oo iyadoo laga baqayo miino laga baqayaa jidha ma garata wadadii hore oo la mari jiray wada waxa weye aada u yar wey oo ciiriya baabuurtuna isku ciriiro wey haddii geeskeeda laga leexdo waxa weye baabuurka waa la kacataa ma garata waana waa wadada ciidana weye sanadka ugu dambeeya laba kun iyo laba iyo tobankii baabuur weyn oo gargaar wado cadnabeydlaada kula kacday dad ilaahay wax kuma yeelin laakiin baabuurka meesha ku guftay ma garata marka si degdega anaba warbaahinta usii marinayna waxaan codsanaynaa ka codsanaynaa dowladda iyo hay-adaha ku shaqale in arrintan si degdega wax looga saaro ma garata haddana xilligii xagaagaa lagu jiraayo dhulkii waxa weeye meeshii mina ku jira ciidda kaga qaado neefka daaqaya dhulka daaqaya waa la kacataa marka waxaan codsananaa in si degdega loo soo gaaro arrintaana wax laga qabto